dalka jarmalka muslimiinta ugu badan ee labaad ayaa ku nool yurub marka laga reebo faransiiska iyo britain jaaliyadaha ugu badan waxaa ka mid ah soomaalida oo dhowaan masaajidka ugu horeeyay ka iibsatay magaalada maynis ee dalkaasi dadka turkiya kasoo jeeda ayaana ugu badan dadka jarmalka ee muslimiinta ah ee yimid dalkan dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaanay soo gaadheen waana jaaliyadda ka qayb qaadatay dib u dhiskii magaalooyinkii jarmalka ee ku burburay dagaalkii labaad soomaalida dalka ugu badan waxa ay timi kadib dagaaladii deegaanada soomaalida ka dhacay haddaba waa sidee xidhiirka u dhexeeya muslimiinta dalka ku nool iyo hay-adaha dowladda jarmalka su-aashaasi ayaan weydiiyey sheekh cabdiqani xoosh barre oo ah imaamka masaajidka abuubakar oo ah masaajidka iminka jaaliyadda soomaalidu dhismihiisa iibsatay kuna yaala magaaladaasi maynis kolley dabcan haa uu ka dhexeeyaa xidhiir toosa oo caama baan ujeedaa iyo mid shakhsiyadeedba dee uu ka dhexeeyaayo waxa weeye magaranaysaa jaaliyadaha iyo masaajidada dowladdu marmar ba isugu yeedhaa oo wixii macluumaad ay rabto ay magaranaysa halkaa ay usoo gudbisaa markay wax dhacaan ama khalkhal dhaco ama magaranaysaa ay mushaakil u dhaco dadkuna ay magaranaysaa markaa jaaliyadahuna iyaguna ay wixii u bahayay markaa su-aale iyagu markii waxay ka dhex guuxaya ay weydiiyaan dhinaca kale iyadoo ay kharashaad badani ku baxaan masaajidada yurub dowladda jarmalku ma kabtaa kharashka ku baxa masaajidada u malayn maayo sababtuna waa waa laba sababood oo keliya dhaqaalo marka dowladda laga dalbanayo dhaqaalaha waxay rabtaa dowladda wixii lagu dalbanayay in la caddeeyo oo la sheego marka waanu ku cibaadaysanaa dhaqaal ahaan iyo sisteemkooda iyo diinta islaamka welibana uguma jirto laakiin haddii dhaqdhaqaaqyo kale la sameynayo iyo sportiska iyo isu imaatinka iyo fanka iyo suugaanta iyo waxyaabahaas qolooyinka magaranaysa jaaliyadaha iyagu saa u shaqeeya way ka dalbadaan dowladda wayna siisaa laakiin goobtu maadaamay goob cibaado tahay inta badan dadka muslimiintu iyagaa ku filan dee sadaqadiina ay kula baxaan oo magaranaysa dee labadii arrinba goob cibaadadana way noqonaysaa sadaqadiina way ku bixinayaan dalka jarmalka waxaa ka diiwaan gashan oo dowladdu ay qortay laba kun iyo sideed boqol oo masaajid waxaanu jarmalku ka mid yahay dalalka yurub ee jaaliyadaha muslimiintu kusoo badanayaan sidoo kalena ay caruurta muslimiinta yurub ugu badani ay ku dhalato taasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada damistad oo ku taala dalka jarmalka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idiin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan